xisbiyada mucaaridka ah ee somalilan ee ucid iyo wadani ayaa qoraal u gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxayna ku wargelinayeen in mudaaharaad ay samayn doonaan maalinta khamiista ah ee soo socota tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo saaka wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin uu ka digay mudaharaad sharci darro ah sida uu hadalka u dhigay haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin iyo xogayaha warfaafinta ucid yuusuf kayse ayaa labaduba u warramay wariyaha v o a ee hargeysa khadar maxamed cakulle hadalkana waxaa ku horeynaya wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin
horta qoladan biliiska iyo ciidamadan kale qaranka gaar ahaan ciidankan biliisku xeer buu ku shaqeeyaa idinku isagu xeerku ku shaqeeya waa kan xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer number fifty one labada kun iyo labayo tobanka labada qole ee qaranku ay baaskareeye kana soo degma dastoorka qaranku waxa uu biliisku ku shaqeeyaayoo kale xeerka maxaanku dhahdaye saddex iyo lixdanaad labada kun iyo saddex iyo tobanka oo ah wax kabedelka iyo kaabista xeerka biliiska somalilan waxaa kaloo maxaanku dhahday uu ku shaqeeyaa waa dastoorkan qaranka kuma shaqeeyo biliisku dookha ninka dowladda hayaa uu doonayo iyo dookha xusbiyadu ay doonayaan dastoorku wuxuu ogol yahay xusbiyadana biliisku uu ogol yahay xeerkan un baa la doonayaa in ay maraan maxaanku dhahday mudaharaadkoodiiyo iyaga cid wax u diidani ma jirto waxaana laga hadlayaa lama samaynayo marka la leeyahay macnaheedu waxa weeye mudaaharaad aan sharci ahayn lama samayn karo laakiin wasiir waxaa xisbiyada mucaaridka ay ku doodayaan in dastuurku uu ogol yahay inay banaanbaxa sameeyaan islamarkaana banaanbaxoodu yahay mid salmiya ama amniya aniga xisbigaygana uma banaano kulmiye mid wadane iyo mid maxaanku dhahay cidna uma banaana mid ururada maxaanku dhahdaa imika furmayana uma banaana nin waliba xeerkaasuu maraya xeerka u marayo wuxuu xaqu leeyahay wuu ku leeyahay waxaan iyagana lagu gefi maayo nabadgelyadana la diidi maayo bishan shanteedii labada kun iyo labaiyo labaatanka ayaa guddoomiyaha xusbiga wadani waxa uu qoray warqad ilaa toddoba beja oo uu kaga hadlayo in biliiska qarankan somalilan uu yahay mid aan qaranka nabadgelyadiisa lagu ilaalin karin ciidanka biliiska markaanu isla kaashanay anigu wasaaradda markaan la kaashaday anigu markaan dhuuxay ee arkay ciidanka biliiska warbixinta ay ka qorayaanee gefka ah ee xadgudubka ah ee qiimaridka ah inay yihiin mas-uuliyiin tiirarka qarankana uu ku taagan yahay haybadiisa iyo sharaftoodu doonaya inay dhaawacaan taa markay dhaawacaanna ay doonayeen qarannimada somaliland inay dhaawacanto
wax xisbiyo mucaarida oo sharciyad leh oo dastuuriya oo kursiga madaxweynenimo ee ugu sarreeya somaliland u tartamaya waxa weyaan waxaad ku cadaynaysaa wasiir ina amni darre ka wadaan ama aanay doonayn somaliland xasiloonaato waxaanu ku caddaynaynaa inay nabadgelyada meel kaga dhacayaan nimanka madaxweyneyaasha doonaya may garan kari waayin xeer number fifty two xeer number sixty three dastoorka qaranka qodobada u fasaxaya may garan waayeen shacabka baa la yidhi haddaan xeeladi ku jirin maxaa habeenkii uun loo tuman haddaanay doonaynin inay nabadgelyo darada nabadgelyada waxyeelaan maxaa ku kalifaya xeerka dalka intay ka tallaabsadaan inaydaan mudaharaad baan udhigan kaas waxaa wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed oo igu warramaya xafiiskiisa uu shir jarayd ku qabtay maanta dhinaca kale xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka ucid yuusuf kayse ayaa markii ay warqadda gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha gudaha xisbiyada mucaaridka ay kaga dalbanayaan ama u sheegayaan in banaanbuxu dhici doono maalinta khamiista waana kan yuusuf oo sharxaya arrintaasi waxaanu maantay taariikhdu tahay toddobadii bisha saacadduna ay ahayd abbaara kowdii iyo rubuc aan u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha sida dastuurka jamhuuriyadda somalilan uu sheegayo xeerarkiisi warqaddii ogeysiiska ahayd ama wargelinta ahayd ee xisbiyada mucaaradku ku dalbanayeen mudaaharaad salmiya oo nabadgelye ah wasiirku wuu naga guddoomay iyadoo welibana ay la fadhiyaan wasiirro kale uu ka mid yahay saciid sulub wuu naga guddoomay maalintii hore waxaan ka mid ahaa anigii maxamed faaraxba raggii u gudbiyey wasiirka waxyaabihii wasiirku maalintaa hore ومركب سؤال ولويدين مركب وقد أخيه وحكم لها واربعة شو اللي يدنا مره ماشي مظاهرات المرينة أنا كم شفتو لبعض ما أنت ورقد ولا قدري ليتنا ولا اسميو خميس على قد جاي ماليه كلنا وها كل هذه دورة لبعض قدومية يوم مرشحة حسبها أي هذه دورة هدول هاي رهبو أما هو جانا ذا لبعض حسبها هذه دورة وفافين دورة laakiin waxaanu ummadda u sheegaynaa shacbiga somalilan u sheegaynaa inta sharciga jecel u sheegaynaa in dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda jecel u sheegaynaa in wakhtigii la cayimay wasaaraddina warqaddii naga qabatay intaas baan doonnay maanta inaanu shacbweynaha la wadaagno warar ayaa sheegaya in wasaaradda arrimaha guduhu ay ka codsatay saraakiishan xisbiyada mucaaridka ah inay labada guddoomiye ee warqadda ku kala saxeexan ee labada guddoomiye xisbi mucaarid wasiirka arrimaha guduhu uu arko sida uu mar kale warbaahinta u sheegay xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ucid yuusuf kayse wasiirku wuu naga codsaday labada guddoomiye wuu naga codsaday wuxuu yidhi aan labada guddoomiye warqadda soo qoran is aragno si aan isula jeexjeexno waxyaabo badan oo warqadda ku qoran markaa annagu taasi waxa weeye de waanu gudbinaynaa labadii guddoomiye aan u gudbinaynaa aanu sheegaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waanu ka soo qaadnay farriintaa in wasiirku yidhi labada guddoomiye noogu yeela waanaanu gaarsiin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo geesta kale war-saxaafadeed goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee somalilan siciid sulub maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid xirsi cali iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha guduhu ay qaabileen mas-uuliyiin ka socday labada xisbi mucaarida ee ucid iyo wadani kuwaasi oo wasiirka soo gaadhsiiyey qoraal ay mudaharaad ku dalbanayaan xisbiyada mucaaridka ahi labada xisbi mucaarida ayaa maanta u soo gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha qoraalkaasi sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ayaa u sheegay ayaa la yidhi mas-uuliyiinta ka socday labada xisbi inay fariin ku celiyaan guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid taasoo ah kulan uu wasiirku kala yeelan doono dalabkooda ah mudaharaad taasoo xeer ku dhigayo in laga wada hadlo arrimaha mudaharaadka sida qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha lagu sheegay isagoo wasiirku u sheegay mas-uuliyiinta ka socday labada xisbi mucaarid inuu diyaar u yahay meel kasta oo ay jecel yihiin in kulanku ka dhaco uu diyaar u yahay wasiirku haddii ay guddoomiyaasha xisbiyadu ka cudur daartaan inay yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxaa ku saxeexan cabdilaahi axmed caarshe agaasimaha warbaahinta iyo xidhiirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa